uga degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa dhagax dhigay dhisme xarunta hay-adda bisha caas ee soomaaliya oo magaaladaasi laga hirgelinayo cabdulaahi fagaaro oo ku hadlaya afka hay-adaha bisha caas iyo src ayaa ugu horeyn ka hadlay dhagaxdhigga dhismayaashan isagoona sheegay in bulshada ay baahi weyn u qabeen loona adeegi doono in aan helnay dhul ay ma- dawladda hoosena siisay iyo odayaasha deegaanka iyo dadka bulshadu halkaasna maanta ay nooga suurta gashaan aan dhagax dhigno halkan waxaan ka samayn doonaa xafiis uu urur leeyahay ururka bisha cas ee soomaaliyeed xafiiskaasoo loogu adeegi doono een, bulshada deegaanka gaalkacyo iyo- iyo deegaanada ku heeraarsan shaqooyinka aan is leenahay waa ku qaban doontaan insha allahu hadda waxaa ka mid noqon doona gargaarka degdega een, fada adeegyada kale ee arrimaha bini'aadantinimada oo ururka bisha cas ee soomaaliyeed uu ka shaqeeyo Een, horena waa uga shaqayn jirnay deegaanka laakiin hadda meel aan fadhiisanno oo ku shaqayno oo aan ka duulnaa heli doonnaa insha allah ugu dambeyn duqa degmada ayaa isaguna dhankiisa madasha ka hadlay isagoona sheegay in baahin weyn ay u qabeen bulshada ku dhaqan in magaalada looguna adeegi doono sida ugu wanaagsan
ee, ururka bisha cas soomaaliyeed wuxuu noo yahay lafdhabar aad baan ugu faraxsanaa saaka ilaahay waa ku mahadsan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin Ee, sidaasi la mid ah waajibna saaran bay ahayd bulshada iyo ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka isku duuba dhulka inaan bixinno wax weyn bay noo tahay markastana annaga waxaa u taagnay contribution aan ku darno tallaabo kasta oo horumarin laga qabano magaalada gaalkacyo kaliya inaan gacanta hoorsanno arrintaas oo ka soo gudubno ilaahay waa ku mahadsan maskaxdeenna iyo muruqeenna iyo maalkeenna intaba inaan ku taageerno baa runtii u taagnayn Ee, hay-adda bisha cas ururka bisha cas shaqo aad u ballaaran oo muhiima oo runtii ambalaasta iyo adeegeeda iyo dhakhaatiirta saaran arrintaas waa wax runtii ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ee, gaalkacyo oo idil iyo mudug oo idil puntland iyo galmudug gaar ahaan ee, runtii intii ay shaqaynaysay wixii aan kala kulannay waa wax aad iyo aad u qiimo weyn sidoo kale saaxiibada i c r c uu nagala joogo saaxiibkii xasan oo runtii ayaguna la ogyahay adeegga qiimaha leh ee bulshada ay u hayaan oo ay kaga duwan yihiin runtii dad badan oo kale waxtarmaadka halka shaqo ay qabanayaan quality ay leedahay